wanaagsan dhegeystayaal halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka maanta aan idiin hayno waxaa ugu waaweyn
afartan kun oo arday oo maanta u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga dugsiga dhexe iyo sare ee somalilan
golaha wadatashiga qaran ee uu shir guddoominayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo goordhow ka furmay magaalada muqdisho gudoomiyaha aqalka sare oo magacaabay madaxa habdhoorka golaha aqalka sare iyo ku-xigeenkiisa
dowladda soomaaliya oo ka hadashay arrimaha la xidhiidha fasaxidda qaadkii ka imaan jiray dalka kenya
ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo soo bandhigay xubin ka tirsanaa al-shabaab oo isku soo dhiibay waraadka wararka soomaaliya ka baxsan ee duhurkan aan soo tebin doonnana waxaa ka mid ah shil dad fara badan ay ku dhinteen oo ka dhacay gudaha waddanka iiraan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
door wanaagsan waa maalinimo sabti ah taariikhdan ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha juun sannadah laba kun iyo labaiy labaatan dulmarka warkayga duura ayaad maqasheen markana kusoo dhawaada warkii oo intaasi ka faahfaahsan
shirka madaxda golaha wadatashiga qaran ah ayaa waxa uu ka furmay goordhow magaalada muqdisho shirkaas oo uu shir guddoominayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud xasan salaad xasan laki ayaa ka waramaya shirka golaha wadatashiga qaranka ayaa maanta oo sabti ah goordhow waxa uu ka furmay xarunta madaxtooyada villa soomaaliya kaasi oo uu shir guddoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud shirkan oo socon doona muddo laba maalin ah waxaa looga hadlayaa sii ambaqaadka wadashaqaynta madaxda soomaaliyeed si wadajir ah loogu hirgeliyo qorshaha hortabinta leh ee dhinacyada amniga dib u eegista dastuurka doorashooyinka garsoorka federaaleynta iyo xaaladaha bini-aadannimo sida abaaraha madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxda dowlad goboleedyada sida jubbaland puntland hirshabelle koonfur galbeed galmudug iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa ka qaybgalaya shirka golaha wadatashiga qaranka waa shirkii ugu horreeyey ee golaha wadatashiga qaranka ee uu shir guddoomiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud tan iyo markii la doortay waxaana xusid mudan in madaxweynaha uu kulan la qaatay oo keliya madaxda dowlad goboleedyada madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo waqtiyadii ugu dambeeyey ayaa waxaa jiray madmadow u dhexeeyey madaxda dowlad goboleedyada iyo kulamada shirarka wadatashiga balse xilligan waxaa furmaya baal hor leh oo siyaasadeed oo ku aadan dowlad goboleedyada oo la jaanqaadaya dowladda federaalk soomaaliya
somalilan haddaan eegnana afartan kun oo arday ayaa maanta u fadhiisatay imtixaanada shahaadiga ah ee deegaanada somalilan cali aadan axmed ayaa warkan faahfaahinaya
si rasmiga ugu furmay guud ahaan gobolada iyo degmooyinka somalilan tirada ardayda u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga ah ee somalilan ayaa dhan afartan kun oo arday madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa markaasi waxa uu dhambaal hambalyo iyo duco u diray ardayda maanta u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga ah ee guud ahaan gobolada iyo degmooyinka maamulka si habsami leh uga furmay ama uga wada fadhiistay imtixaanka imtixaankan oo ay u fadhiisteen arday tiradoodu ay gaarayso afartan kun oo arday ayaa madaxweynuhu u diray dhambaal hambalyo ah oo kula qaybsanayo farxadda iyo rareynta ay ardaydaasi saaka ku gelayaan imtixaankaasi sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu ardayda tirada badan ardayda tirada badan markii ugu horreysay ee tiro intaa la eg ay u fadhiisato imtixaanka shahaadiga ah in alla uu fududeeyo uguna markaasi guuleeyo geedi socodka waxbarashada ay soo wadeen lana markaasi barbartaagan yihiin waalidiintooda ugu dambeyntii madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa waxa uu ardaydaasi u rajeeyey inay guul ay ka gaaraan mustaqbalkooda waxbarasho iyo markaasi dadkoodana ay ku anfacaan halkaana markaasi ay kasii wadaan hayaankooda waxbarasho
dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka hadashay arrimaha la xiriira fasaxidda qaadkii ka imaan jiray dalka kenya oo horey ay u joojisay dowladdii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo
dowladda kenya ayaa sheegtay in madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu aqbalay in ay xayaad gabi ahaanba laga qaado qaadkii ka imaan jiray gudaha dalkaasi kenya waa sida war-saxaafadeed ee soo saartay ku shaacisay sida uu sheegay wasiirka beeraha dalkaasi kenya oo la hadlay saxaafad ayaa sidoo kale waxa uu sharaxaad buuxa ka bixiyey arrinta la xidhiidha qaadkii ka imaan jiray gudaha dalkaasi kenya wasiirka ayaana sidoo kale sheegay in laba isbuuc kadib la saxiixi doono heshiiskaasi isku afgarteen madaxweynaha dalka soomaaliya iyo sidoo kale ligiisa gudaha dalkaasi kenya wasiirka ayaana u mahadceliyey madaxweynaha dalka kenya oo arrintaasi wadahadal kala yeeshay ligiisa soomaaliya xasan sheekh maxamuud dowladda kenya ayaana sheegtay in madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu aqbalay in uu qaadaco xayiraadii uu dalkaasi gudaha kenya ka saarnay dhankaasi qaadka lakiina jiray gudaha dalkeena soomaaliya dowladii hore ee farmaajo ayaana hakisay duulimaadyadii qaadkii ka imaan jiray sanadkii aan macsalaameyn labada kun iyo labaatankii taas oo la xidhiidha xanuunka covid sagaal iyo toban balse xayiraada ayaana waxa ay sababtay in shan iyo tobankii mey doorashadii dhacday kuna soo baxay xasan sheekh maxamuud uu qaadaco qaadkii ka imaan jiray gudaha dalkaasi kenya lana keenay gudaha dalkeena soomaaliya shacabka ayaana waxay shaaca ka qaadeen in xasan sheekh maxamuud arrintan uu yahay mid uu ku fududaaday maadaama laga nastay dhibaatooyinkii iyo qalalaasihii ka imaan jiray qaadkii la keeni jiray gudaha dalkeena soomaaliya taasina xasan sheekh maxamuud ilaa iyo hadda bayaan cad ma uusan ka bixin
gudoomiyaha aqalka sare ayaa waxa uu magacaabay madaxa habdhoorka golaha aqalka sare iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa cabdi xaashi cabdilaahi ayaa waxa uu magacaabay habdhooraha golaha aqalka sare iyo ku-xigeenkiisa kadib kulankii maanta golaha ay ku yeesheen magaalada muqdisho gudoomiye cabdi xaashi oo wareegto soo saaray ayaa waxaa madaxa habdhoorka golaha aqalka sare loogu magacaabay senator samsam ibraahim cali halka ku-xigeen looga dhigay fartuun cabdulqaadir faarax karaama magacaabista labadan xubnood ayaa waxaa ansixiyey sanatarada aqalka sare oo qaab gacantaag ah ku meelmariyey waxaana wareegtada magacaabistan ka hor akhriyey golaha xogayaha aqalka sare senator samsom ibraahim cali oo laga dhigay madaxa habdhoorka golaha aqalka sare oo la hadashay warbaahinta ayaa soo dhaweysay xilkaas loo magacaabay iyadoona sheegtay inay horey golaha ugu soo noqotay guddoomiyeyaal guddi
ciidamada nabad sugidda ee soomaaliya ayaa soo bandhigay xubin sare oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa shabaab oo isku soo dhiibay wariyeenna saleebaan al cabdaala ayaa ka waramaya daliska ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ah ee gobolka gedo ayaa magaalada garbahaarey ayrahdii daliska ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka gobolka gedo ayaa magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gedo kusoo bandhigay nin ay sheegeen inuu ka tirsanaa al-shabaabkaasi oo isku soo dhiibay ciidamada nabad sugidda gobolka magaca ninka kasoo goostay al-shabaab ayaa waxaa lagu sheegay cabdicasiis maxamuud diiriye oo labaiyo tobankii sano ee lasoo dhaafay ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab isagoona ka hadlay sababta keentay inuu isaga soo baxo dagaalamayaasha al-shabaab cabdicasiis ayaa waraysi oo la yeeshay ama waraysi uu bixiyey waxa uu tilmaamay inuu al-shabaab isaga soo baxay kadib markii sida uu caddeeyey u adkeysan waayey xaaladda ay ku sugan yihiin waxaana uu isku soo dhiibay ciidanka ama gacanta dowladda gaar ahaan ciidanka nabad sugidda ee ka howlgala gobolka gedo saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa marar kala duwan oo hore sidan oo kale usoo bandhigay xubno iyo saraakiil ay sheegeen inay kasoo goosteen dhinaca al-shabaab kuwaasoo isku soo dhiibay ciidanka dowladda ee ku sugan gobolada dalka sidoo kale dagaalamayaasha al-shabaab ayaa iyana dhankooda marar qaarkood soo bandhiga askar ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ciidanka dowladda federaalk soomaaliya oo isku soo dhiibay kana soo goostay ciidamada dowladda
waad mahadsantaa saleebaan khasaaro isugu jira dhimashadii dhaawacana waxa uu ka dhashay qarax xoogan oo ka dhacay xalay magaalada muqdisho gaar ahaan maqaayad ku dhex taala xerada barakacyaasha badbaado ee ku taala degmada dharkeenley ee gobolkan banaadir qaraxa miino dhuuca dhulka lagu aaso ayaa ahaa waxaana lala beegsaday maqaayad ku dhex taala xerada badbaado halkaasi oo la sheegay inay ku sugnaayeen dad isugu jiray askar ka tirsan ciidanka militariga dowladda soomaaliya ee dad shacab ah dad goobjoogayaal ah oo la hadlay warbaahinta waxa ay sheegeen in qaraxa uu ahaa mid xoogan jugtiisana laga maqlay qeybo fara badan oo ka mid ah magaalada muqdisho laamaha amniga dowladda soomaaliya weli kama aysan hadlin hadalna kuma aysan soo saarin qaraxaani ka dhacay magaalada muqdisho halka warkaas aad kala socotaan waa raadiah dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda gudaha wadankaasi iiraan waxaa ka dhacay shil tareen oo kow iyo labaatan qof ay ku dhinteen tareenka oo ay saarnaayeen saddex boqol afartan iyo sideed rakaab ah ayaa kasoo baxay qadka u dhexeeya magaalooyinka mashaad iyo yazaad oo qiyaastii konton kilomitir u jira magaalada tabaas ku-xigeenka madaxa tareenada iiraan waxa uu sheegay in shilkan uu yimid kadib markii tareenka uu ku dhacay goob ay qodis ku socotay oo u dhow wata- wadada tareenka guud ahaan warkii dowraad kala socoteen raadiyaha dalsan waan hageynta
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel